kenya dhowaan waxa ay sheegtay in dowladda federaalka ay ka qaaday xayiraaddii dhanka hawada iyadoona dhaqan ka dhigatay in marna ay xirto marna ay tidhaahdo waan furay haddaba maxaa u sabab ah waxaa idinku soo maqan dood arrimahaasi la xidhiirta dooddan waxay u dhexaysaa maxamed xuseen isaaq oo ka mid ah saraakiisha dowladda federaalka ee gado ugaas xuseen ugaas cabdulaahi iyo nabadoon maxamed qooje oo labadoodaba ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ugu horreyn cabdifataax maxamed qaasim oo ah daadihiyaha doodda ayaa xuseen isaaq waxa uu weydiiyey waxa u sababta ah isbabeddelka kenya marka hore dhammaan ummadda soomaaliyeed ay dhegaysanayso waan salaamaya salaan kadib waxaan leeyahay kenya waad arkaysaanoo sida ay rabto ayay waxyeelaysaa waxa waaye war dowladeed waxaa la yidhaha warqad buu ku yaalaa hadday heshiisay dhab ay rabto dowladda soomaaliyeed waa inay la heshiisaa waxaana kala saxiixdaa marka markaasaa heshiis la dhihi kara laakiin waan furayaa waan ka baxayaa waan furayaa waan ka baxayaa heshiis uma aqaan anigu waxaan rabaa si dhab a in loo heshiiyo kenya haddii ay danta danteeda ay garanayso heshiiska soomaaliya dhan baa ugu jirta hadday danteeda ay garanaynin haddi ayada ay u taallaa waxay kaashaaba maarata anaga siinaan waa tahay ugaas xuseen kusoo dhowow aragtidaada arrintan gebidhaclaynta iyo khilaafaadyada waa ay soo laalaabteen inkastoo kenya ciidan ahaan ay u joogto dalka soomaaliya maxaad ka odhanaysaa arrintan cusub oo kenya ay sheegtay inay ku furtay hawada bismillahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah jazakum allahu khayran dhammaan dhegeystayaasha ama inta darka ku jirto nooc walbay noqoto iyo warbaahinta waa salaamaya salaan kadib kolba kenya dalka sida ay maaragtay hadda ka hadlayso ama ay sheegayso waa wax sida iyada ay maamulato oo kaleento ah xaqiiqada jirta hadda waxa ay sheegayso waxaa muhiima marka in dib loo noqdo nin walba oo caqli leh miisaanka uu saaro dowladda kenya sida ay soomaaliya kusoo gashay dowladda kenya dalkay soo gashay markii ay soo gashay waktigii laba kun iyo kow iyo tobanka ayay ahayd waxaa ka hadlay markaa dowladdii jirtay shariif odayga ka ahaa hadalkiisii way u jawaabeen muses watanguura nin yidhahda ayaa u jawaabay wuxuu ku yidhi waa ilmaheenii aan soo barbaarsanay marka hadalka oo maaragtay dowladda asigu ku ridinayo ayuu ilmihiisi kasoo qaaday marka hadda siyaasadda waxaa la arkayo do kenya iyada un baa xirto iyada un baa furta xaqiiqatan waxaa la dhihi karaa marka ummadda soomaaliyeed guud ahaan waxa maanta haysto iyo dhibka haysto oo wax maaragtay ay ka imaaday dowladahan maaragtay jaarka nala ah ee safka hore ay kow ka tahay kenya waa tahay dowladdan hadda maaragtay farmaajo odayga ka yahay iyada dhibka iyo maaragtay wax ummadda ku dhacay arkayso duqeymaha arkayso wax walba aysan ka hadlaynin duqeymaha waan geli doonaa waxaa u bahan marka sababta hawe la xero ee la furo maxaa looga hadli laayahay waxa marka sababta marka aan dhihi karnaa dowladda soomaaliya hadda ka jirta waa dowlad tabic u ah kenya qeyb kamid ah sababtoo ah kolka bini-aadanka kooya koona uri maayo jubbaland iyada la wareegsiyaashataa meelo kale galaangal ku leedahay iyadoo maaragtay hawada ay xeran tahay duqeyn samaynaysay iyadaa waxay rabto iska dhahdo laakiin dowladda soomaaliya matasho ee maanta meesha joogto mid ummadda soomaaliyeed u turto ay hawadeeda maamusho ama dhaqanka soomaaliyeed ka turjumi karta maaha waya nabadoon maxamed qooje waxaad ka mid tahay waxgaradka soomaalida gaar ahaan gobolka gadow seed u arkaysaa si guud ahaaneed gebidhaclayntan marna hawada la xirayo marna la furayo bismillahi alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu ullahi wasalaamu calaa rasuulihi wa xabiibihi wa mustafaah kabacdi laba nin baa safartay waxay u safreen meel anna weyn bay u safreen oon gaajeela dhaqaaqi waayeen hadalkaas si fiican in loo dhuuxaan rabaa mahmaadaas waxaa weeye ayagoo dhaqaaqi waayey oo qorax la dhaqaaqi waayey dudun iyo waxay arkeen dudun nin baa yidhi war duduntaan arsan xoogaa mid baa ka baqay oo wuxuu yidhi duduntaan godad bay leedahay oo basas baa naga laga yaaba inay naga cunaan naga wad dudun in la dareensado iyo in la dugsado la iskuma dar wey kenya horta waxaa weeye markay dalka soo gelaysay waa iska arkaynay inay dhibaato geysanaysana waa la iska malaynayey duulimaadkan hadda su-aasha kama baxaye adi weydiisay kenya awalba duulimaad kuwan soomaalida unbay ka joojisa maogaya iyadu kamaba kama xaaraanba kama ahayn sababtoo ah meel alla meeshay ragtay iska tegaysay kismaayay ka tegaysay kismaayo soo dal soomaaliyeed ma waxbaa xiran baa laleeyahy ayada waxbaba kama xirnayn waxaa weeye diyaaradaha iska soo galahaya dalka birihii waaweynaaba iska duqaynhayaan meel walbay duqaynhayaan duqaynta waan geli doonaa a waxbaa naga xiran bay leeyihin wax wax xiran ma jirin oo kenya ka xirnaa awalba waxa ka doodahayo oo wareer xisaabtano oo aan isu nimcano oo haddii wax la furaayo shuruudo in lagu furaa la rabaayo laisu yimaado oo heshiis bay rabtaa wax heshiiyey oo isu yimid oo saan iyo saan yiri ma jirto waa furay waa xira waa furay waa xira waxaas yaa ku jiri kara oo cosa lagu jiri karaa waya isaaq ayaan siinayaa xagga dowladda federaalka marka la eego iyo kenya xayiraadda muddada socotay ee hawada yaa faa'iido ay ugu jirtay yaase khasaarada ugu badan ay ka soo gaaraysay markaad qiimeen samayso maadaama aad tahay sarkaal ka tirsan dowladda federaalka
marka runtii laga abaaro dowladda kenya dhaqaalaha daadka halkan soomaaliya ka soo galahayay waa la og yahay dhagaalaha ugu badan ayaga xagga maarata dhaadka ayay kusoo galahay dalka soomaaliya ayaga maarata dan ugu jirtay dee danteeda ayadaa garan weyday oo wantaab ku noqotay dowladdii soomaaliya jiritaanka qaranimada soomaaliya kenya markaasa ugu dambeyday marka oo miisaan siyaasadeed oo fadhiyo dadka soomaaliya markaasa ugu dambeyday amtika waxay bilawday fawdo as sidaan doonaanka yeelaya ayay bilawday waxaan maqlahay dowladda soomaaliya kama hadasho dowladda soomaaliya way ka hadashay way dacway dirtay midoob africa ay warqad u dirtay meelowbay warqad u dirtay iyadoo ashtaka ah ka ashtakoonayso waxaan rabaa dal hadduu kugu soo hadgudbo in dunida beesha caalamka adduunka la ogeysiyo la yidhaahdo war arrintaasaan igu wahaa nana arka in la yidhaahdo ayaa fiican miisaan siyaasadeeda loo baahan yahay dowladda soomaaliya marka way ka hadashay way ambaarayday mar walba way ka hadashaa wata laakiin isaaq inta aanan siin ugaas xuseen warbixinno caalami ah oo la soo saaray oo ay ka mid tahay monitoring group waxa ay ku sheegeen in ciidamada dowladda federaalka ay yihiin kuwo qaadka aad u cuna marka ma la dhihi karayaa dhanka dowladda waxyaabaha saameynta weyn ku yeesha waxaa ka mid ah xagga qaadka inkastoo aanan xaqiijin karin inaad adigu cunto
anaga ma cuno balowdni malihii qaadkii la cuni jiray hoos u dhacay ciidamada ay cuni jireen hoos ay u dhacday arrinkaasi waa lala dagaalamay reseer group waxba kama oga anaga og xoogaal ah ciidanka xooga dalka soomaaliyeed hadda jiro qaad in yar oo boqolkiiba shan ama inay cunto waa laga yaaba laakiin ma jirto waaya waan ku soo laabanayaa ugaas xuseen ayaan siinayaa ugaas waxaan gelaynaa dhacdooyinka kenya ay ka geysato soomaaliya ee xagga bini-aadanimada ka dhanka ah waxaa ka mid a duqaymaha oo ay ugu dambeysay duqayntii ceelcadde waxay ku soo aaday iyada oo duulimaadyada hawadeeda xirtay laakiin ciidamo ay ka joogaan dalka meelo ka mida jubbooyinka haba u badnaata ee marka see dadka soomaalida ah loogu fasiri karayaa arrintaas in kenya ay xirtay hawadeeda ciidamo iyadu ay leedahay ay joogaan dalka haddana ay waktigaasi duqayn ka geysanaysay gobolka gedo qaab noocee loogu sharxi karayaa soomaalida kolba dalka kenya waxa ay kusoo qaaday duulaanka hadda ay qaawanaya kusoo gashay iyadoo maaragtay dowlad soomaalinimo iyo shacab soomaalinimo iyo ixtiraam dadyow iyo dadnimo aan haynay awalba xoog kusoo gashay xoog yaa looga sharciyeeyey ilaa haddana xoog unbay dalka ku joogtaa hadday duqaynaysana maaragtay xoogii ay ku joogtay unbay ku duqaynaysaa marka ummadda soomaaliyeed hadda micno gooni ah oo loo sheegi karo ama nin mas-uul ah oo dowlad afka ku hadla ha noqdo ama qof kaleba ha noqdee dulmiga ay kusoo gashay markii hore oo lagu shiray aan dheheen oo loo sheegi kara ma jirto haddii la yidhaahdo maaragtay ummadda soomaaliyeed duqaynta eelcadda ka dhacday bisi kow ma ah duqaymo badanaa kenya ay geysatay eelcadday dhowr kol duqaysay xoolay duqaysay marka waxaan dhihi karnaa dalka gobofalka ay ku hayso sida iyada ay ka rabto ma oragtay inay gaarto ma mabda-eeda u yahay eelcaddo dulmigii kenya iyo kaskii iyo kibirkii shalay usoo gashay ayay maantana ku duqaysay haddii maaragtay aan laga layska qabanin shacabka maaragtay ummadda ilahay dad kale u keenin way wadaysaa duqayntii way wadaysaa wargelintii iyo xoog ay ku haysatana way tigaysaa la dhihi karaa badina bar bay ka sheeganaysaa oo hadda way wadataa xuduuddii dhul bay xariiqatay ixtiraamna ma jira meesha dowladda hadda meesha joogtana ilbagaadkiyaa lagu soo dhisiyo doontaariyaa lagu soo dhisiyo dowlad kenya iyadaa soo barbaarsatay xukumihii kenya ay soo barbaarsatay marka ay nacsiga ku cunto ee darajada ay ku xirta wey marka yaan shaati kale looga helin waxaan dhihi karnaa dowladda kenya wixii ay usoo gashay markuuda dalka dadka ay duqoynaysana waa gaala seedika ayaa haddana wararta dhihi karaa maxamed qoodye waxaad tahay waxgarad soomaaliyeed weliba gobolka gedo maxaa tafaasiil ah oo aad ka bixin kartaa arrintan hadda la sheegay oo ah in xuduuddii ay kusoo xadgudubtay dhul dheeraad ah iyo heerka ay gaareen dhacdooyinka ka dhanka ah xuquuqda aadanaha gaar ahaan duqaymaha waxaan ka sheegi karaa horta duqeymo badan bay geysatay berihii hormuud meelo walba ay ka taagteen oo dhan bay wixii xuduudaha u dhawaayay oo dhan bay burburisay dad badan bay laysay tuulooyin badan bay kusoo xadgudubtay cawsqurum laga soo bilaabo ilaa lagu yimaado meesha la yihahdo ciise uguur ilaa iyo likooley ilaa iyo meesha la yaable ilaa iyo meesha la yihahdo laaqurac meel buusaar agteeda oo cawsqurum iyo buusaar udhexaysa ilaa maxaan ilaa kaaga dhigi intaas oo bilood horta waa duqeeyeen waxay duqeeyeen oo kale alcadde waa markii saddexaad oo ay duqeynayaan ugu dambayntii waxaa ku dhintay se gabar umul ayaa canuga ay wadatay waad ogtihiin wiilal oo shabaab weeye la yiri yay nimankaas unbaa ilaahay ku salada ma ogiye mar horeyba carrada qabsan lahayd ba haddii ay dhalinyaradaas haddayn ahayn dhalinyaradana waa la xadiraa oo aad baa loo xadiraa laakiin wax weyn inay hayaan oo wax weyn hayaan baan anugu u arkahayaa nimankaasi niman waajibkii loogu talagalay hayay inay yihiin haddayna iyaga ahaynna mar horeyba carrada iska degi lahayd oo iska mushaaxi lahayd oo gabdhaha iska fulfuuli lahayd oo wax walba ay samayn lahayd hadda tabar baa ka geysay siyaada inay haw lasoo yidhaahaan tabar baa ka geysay oo dhaafin weyday dhulkii waa ka caageen waxay oga caageen nimankan meel walba waxaa loo dhigahayaa miino waa la qarxinayaa jid walbaa loo istaagay ma dhaqaaqi karaan waxaa weeye tala allah ku dhacday marka inay diyaarad ku carwasaadaan iyo hadda kaga soo hartay cid ah hadda dawlad oo oo dhisan oo maanta soomaaliya u dhisan oo hadda la dhihi karo way ka helysanahayaanna maba jirtaba dadku ma aqli laha soo gaabi hadday ku og yihiin dawlad rasmi amerika inay ka jirto taakad soomaaliya leedahay kuma ay soo xadgudbeen waaya waxaan siinayaa isxaaq isxaaqo waxaad tahay nin mas-uul ah duqaymahan mar walba dhacaya oo dadka maatida ah kenya ay ku beegsanayso maxay dowladda federaalka uga jawaabi la-dahay oo hadda taariikhda caalamka islaamka marka dib loogu laabto gabar marada jag laga siiyo oo nin yahuudi ah uu qaladkaas guraacan sameeyey ayaa duulaan dhan loo gemgimay taariikhda casriga haddaan fiirinana kenya soomaaliya waxay u soo gashay oo dagaalkeeda ay ugu magac daratay linda inji ay u soo qaaday laba gabdhood oo ajanabi ah oo lasoo afduubtay lama dilin gedana dad badan ayaa lagu dilay oo gabdho iyo rag isugu jira iyo caruur marka see wax u jiraan dowladda xaggeeda horta duqeyn hadday dhacdo inay dhacday dadna ay ku dhinteen way caddahay dowladda soomaaliya way ka jawaabtay way ka hadashay ilaa xad sabar bay muujinaysaa laakiin cidda isdhehayso cidda isleh qalbigeeda inuu ilaahay ka saaran habaa cidda leh dowladda soomaaliya dowlad tabreere waaye saan waay dhehayso adeer haddii mar xeeray fadhaar ay kala tagaan oo mar roosha ay dhacdo amba la heshiiye waa la heshiiye haddii la heshiin waayo waaba la ogaan doonaa saaxiibkaya waa ku dhahay hadallada mogtahay dhaara kugu soo noqnoqonayo mogtahay wuxuu yidhi doonfaree lagu dhisay buu yidhi dowladdan dowladdan doonfaree laguma dhisayna waxaa lagu dhisay waxaa lagu dhisay eerboorka kenyana tala kuma lahayn marka kuwii doonfada lagu soo dhisay ma aha dowladdan tan kale waxa waaye anaga waxaan rajaynaynaa had iyo jeer xoogga saaraynaa ama dowladda ay saaraysaa taxadir bay muujinaysaa dowladaha dariska ah midooda africa beesha caalamka adduunka dowladda soomaaliya hordan bay u jirtay gardaradan sooma ee kenya nagu hayso walaalyada wax la arkay leedahay sabir inaan muujinaa aan rabnaa oo aan dhacno war dagaal waxa waaye faa'iido kuma jirtee aan heshiino adigoo raalli ah inta badan waxaan fursad kuu siiyey inaad ka jawaabto wixii markaas kaaga muuqday ka qaybgalayaasha kale laakiin su-aasheedii dhumucdeeda kamaadan jawaabin meeshaan rabo waxay tahay kenya waxay duulaanka dhan oo soomaaliya ay u soo gashay sida ay sheegtay laba gabdhood oo reer galbeed ah oo lasoo afduubtay waxaan rabaa marka labadaas gabdhood miyay ka qiimo badan yihiin gabdhaha iyo ragga mar walbo ay ku leynayso gobolka gedo maya maya waxa waaye waxaa ka qiimo badan shacbigana soomaaliyeed oo dowladda soomaaliya dowladda ay u tahay ayaa ka qiimo badan kana sharaf badan lama dhixi karo marka in meel hoose wax laga fiiri lama rabe madi guud in la ilaaleel rabaa oo iyo systemka markaas la haayo hoosha lagu jira in la ilaaleel rabaa naftirkeeda la ilaaliyo arrintaas marka way gaaraysaa baan leenahay way gaaraysaa waan arki doonaa haddii la yidhahdo insha allah way ogaas xuseen taas uu sheegay isaaq miyaanay macquul ahayn in samirka la badiyo wuu sheegay in aanay gabdhahaasi ajanabiga ah ka qiimo badnayn dadka mar walba la duqeynayo ee soomaalida ah laakiin wuxuu yidhi samirka ayaa wanaagsan arrintaas miyaanay ahayn mid la qaadan karayo
soomaalida kolba aad bay umahmahdaa nin baa cid diris la ahaa la yidhi marka markuu la dirisay maalintii koowaad neefiriyay ka dileen maalintii dambe dibiyay ka dileen maalintii dambe geel bay ka dileen maalintii kale maaragtay wiilkiisay dileen odiga markii wiilka loo diliyo buuriy oo gayliyey aada u xanaaqay marka isxaaskiisii way ku tireed allaho maalintii wanaydana lagadila haddaad qaylin laheed saacadan wax ma hagaagsaneen bal iska maasho iyo ka kakaabadan marka waxaan dhihi karnaa wax la safra ma jirto sababto dhiig daadanayo oo ummadii la baabi'inayo oo diyaarad iyo maaragtay hub casri iyo diyaarad casri ummad maatee oo deegaan joogta lasaga garaacayo waxa maaragta hadda dowladnimada iyo barnaamijkeena meeshii maaragtay ay leedahay dowladaan dhahay oo dalkeena nabadgelyin aan ka fulinayo nabadgelyadan duqeyn ay ugu jawaabayso waxa ay ku dishinayn ilmo iyo caruur iyo maanul hooyooyin ay dirayso waktigeeda waxay tahay waa la joogaa midda kaleenta u dhahay dowladda farma hadda oo liga farmaajo ah waxaa lagu doortay garoonka xil wareejin u bay ahayd laakiin asalka meesha bahasha abuudkeeda ka timid marka la firiyo waxay ahayd meesha aan sheegay ee embegaata ama doofaari loo yaqaano marka taa waa wax maragma doontaa ummadda soomaaliyed ogtahay dhowr sana meesha la joogi ninkii cabdullahi ka soo baxay bahasha waa xil wareejinta ubaa socota laakiin dantii kenya iyo asalkii dastuurkii kenya soo qortay ee iyada kasoo fikirtay ee ummadda loo soo qoray iyo qorshihii iyada dejisay dalkeeda hooyay u tahay waxa maanta meesha dalka ka jira qaybaha dambe ayaan soo gaarnay inta aanan qaybin su-aalaha gebagabada qof walba hal su-aal ayuu leeyahay ama hal fursad ka soka laakiin maxamed qooje maadaama aad ka mid tahay waxgaradka gobolka gedo gedana ay ugu badan tahay dhibaatada ka soo gaaraysa ciidamada shisheeye gaar ahaan kenya dowladdu waxay ku talinaysaa samirka ayaa wax walba ka fiican arrintaas maxaad ka leedihiin waxaas horta samir lama yidhaaho toor bay laayihiin oo af wax kalay garan laha hala samra aqli ma noqonayso nin waraabo ku cunahayo oo adeerkaysa inuu ku cunahayo oo uusa kudaynayo u samir wax dad la yidhaaha maaha loogu sheekeeyo maaha marka waxaan dhihi lahaa anigu meeshaan dawlada kama jirto dawlad annaga waa naqaanaayo waa soo marnay dawlada kama jirto meeshaan dadku isku tashadeen baan dhihi lahaa anigu waya ugu dambayntii isaaq xaaladda meeshay marayso waad la socotaa kolley waxaanu ka soo hadalnay arrintan hawada gaar ahaan oo kenya ay aad u gabay dhacleynaysay dowladda waxay ku jirtaa waqti kala guur ah khilaafaadyadii waa tii dhowaan aad la socoto in la xalliyey oo ajaanib ay soo dhex galeen lacagaha inta badan dowladda waa laga goostay gaar ahaan mawduuca aanu ka hadlayno marka la eego maxaa u xal ah ummadda soomaaliyeed horta gobolka gedo waxaa jooga ciidamo dowladda federaalkaa jooga oo shacbiga soomaaliyeed halkaas jooga difaac ahayoo jooga marka ugaasta waxaan leeyahay dowladda soomaaliyeed inay ka jirto soomaaliya waa daliil wey daliil su-aalo badan ka dhan waaye marka in dowlad ma jirta lidhaa horta aad baan ugu xuma arrinkaas inama qabato markii halkaas uu gudbo halka waxaa waaya soomaaliya dowladda go-aan bay soo saari doontaa in laga hor dhaca ma aha in la sabra loo baahan yahay anigu waa sheeg waa waa caddeeyey waxaan dowladda soomaaliya aan difaaci karin ugaadka ma difaaci karo marka waxaan leenahay arrintiisa ha ku kala soonado dowladnimada ha ku kala soonado sidaas waa inuu maarti u fahmaad rabaa waddanka soomaaliya in barwaaqo guul iyo maadi horumar loo gaaro waya ugaas xuseen maxaad kusoo gabagabaynaysaa xaggaaga waxaan dhihi lahaa gedo kenya way kusoo duushay waxaa isku hayo oo isku dagaalayiina waa madaxweynihii hadda dalka ninka sheeganaya ee farmaajo ah iyo axmed mado eedimiisa isku laayay waa laga warqabaa maalmo ka hor hadday doorashadii iyo wixii maaragta dhici lahaa ay isku haystaan marka wax iyaga isku taagan dal xorayn maayaano gunti iyo gebagabadii ummadda soomaaliyeed waxaa jira wax mabaadii asal ah ee ummad waliba ilaashato waa diinta waa dalka iyo qowmiyadda ama dadnimada ay ummadda ilaashatan annaga ummadda soomaaliyeed hadaynaanu nahay diin baynu leenahay dowladdan hadda jirto dal iyo dadba uma maqno diinna haba sheegin shuruucdii ilaahay tabaaraka watacaala soo dejiyey mar hore ay ku tumatay waxaad maqlayseen in barnaamijyada ay ansixinayeen iyo dariiqda waad maqlayseen dowladda kenya ha noqoto etoobiya ha noqoto dal walba ha noqdo waxa keliya aan kaga bixi karna waxay tahay waa inaan ummadda soomaaliyed mid noqoto kuni midowda ilaahay tabaaraka watacaala diintiisa kana diidaso allah tabaaraka watacaala diiday ummadda soomaaliyeed waa ummad muslima waxaa lagu soo duulay ummadda soomaaliyeed intaas ciidan iyo qarash loogu bixiyey ee khandaraasyada tirada badan looga soo qaatay dahabka iyo dheemanka yeela waxaa ka muhiimsan waa ummaddaa diinteeda iyo dadnimadeeda iyo alla ku-xirnaanshadeeda waxaan dhihi karaa marka ummadda soomaaliyeed dalkan soomaaliyeed cid waliba ay usoo xeedanayso waa inaan maya dhahnaa annagoo markaas fulinayna allah tabaaraka watacaala wuxuu niyiri qaadan ummad weliba diinteeda ayay dad ku noqotaa ummadda soomaaliyeed way jiri jirtay taariikhay leedahay taariikh maguurtay leedahay dagaalaa dhici jiray axmed guriga waa laga warhayaa sayidkii waa la garanayaa xasan barsan waa la garanaya wamaa ilaa dalik ummadda soomaaliyeed maanta sharafteeda lagu tuuntay meesha ugu dhow ee maanta la qaadan karana waa maaragtay walaalaha maaragtay soomaaliya xabadda ka wado in garab la siiyo ummadda soomaaliyeed garab dhigaasada ay noqoto maslaxada iyo danta ummadda waxay ku jirtaa maanta xarakatu shabaab almujaahidiin oo la taageero garab iyo gaashaan loo noqdo meeshaasay dadnimada ka jirtaa nin basaboor wasta oo dibadda ka yimid ee ma aragti dar dawladeed ilaalin ilaalinteedu ku jiro maanta soomaaliya waxba uma tari karo hadduu waxtar ilahay keenya shalay iyadaa basaboor siisay iyadaa dibadda dhoofisay waaya waxaan siinayaa ugu dambayntii e, nabadan maxamed qooje xalka muxuu yahay xalku horta wuxuu yahay dawlad waxaa la yidhaahaa horta wixii shareecada ilaahay ku toosan oo ilaahay kitaabkiisa qaatay oo diinta ku toosan oo gaal aan ogolayn oo dalka soo gelinay oo inay iska celiyaan raba nimankan dastuur baan isku xukumaynaa yidhi oo raggu maaragtay waa isguursan karaa nimankii idaacadda kala ahaa oo la maqlahayay waxaas horta dawlad aan la dhihin oo dadka aan ku wadi yaa lagu jahwareelin ummadda soomaaliyeed caawa ay dhegaysanaysa waxaan u sheegayaa dawlad ma jirto dalkan inkaar baa ku dhacday waxaan marka dhihi lahaayo anigu aan xaaladaas oo looga gudbi karaayo ku soo dhaweynaya waxaa weeye nin- wiilal yar yar oo annagu aan dhalnay yaa u taagan maanta dalkaa difaaciisa maxaa lagu diiday kitaabkii ilaahay maxay u qaateen maxay diintii ugu dagaalamayaan waxaan leeyahay ilaahay ha loo noqdo ilaahay ha loo toobad keeno waxaa weeye dawlad xun oo shareecadii islaamka ka leexatay annagu dawlad ma dhahayno afka caawana haddaan ka dhowr dhowro waxaasoo dhan waa ogyihiin ummadda soomaaliyeed dawlad waxaa la yidhaha wixii ilaahay kitaabkiisa qaadatay dadka yidhi kitaab la iskuma xukumi karo wax badan baad idaacadaha ka dhegaysateen kitaabka ilaahay xagga naga dhiga dastuur baan isku xukumaynaa dadka yidhi oo raba ummadda soomaaliyeed inay bohoshaas ku tuuraan horta waxaa weeye dawlad ha u aqoonsanina dawladna ma aha midda kale anigu waxaan dhihi lahaa annagaa isku filan dad baa ilaahay naga dhigay kenya iyo etoobiya iyo gaal oo dhanna waa iska celinaynaa haddii ilaahay mo dalkanagana ma soo hawaysan karaan wiilashaanaan garab siinaynaa naf iyo maalba waa huraynaa waxaa meelaha ka naanaala oo haddii ilaahay ku hurooyahay dawlad baana ku hayaan uma baanin anagu inta aynu ku dhaafno doodaas dhex maraysa ugaas xuseen ugaas cabdulaahi nabadoon maxamed qooje iyo sargaalkan la yidhaahdo maxamed xuseen isaaq